subax wacan oo wanaagsan qodobada saakan idin haynana waxaa ka mid a guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada johannesburg ee waddanka south africa kaga qaybgelaya shirka sanadlaha ee guddoomiyaasha baarlamaanka afrika kulan loogu duceynayey guddoomiyihii hore ee gobolkan banaadir injineer cabdiraxmaan cismaan cumar yariisow ayayna ka qayb galeen duwabka dhaqanka soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho taliska guutada tobnaad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka gado ayaa sheegay in magaalada baardheer ee gobolkaasi laga furayo qayb laga qorsheynayay dib u xoreynta gobolka jubbada dhexe wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ballaarinaysa iskuullada dawliga ee hoos yimaada waxaana agaasimaha guud ee wasaaradda uu kormeeray qaar ka mida iskuullada dowladda ee magaalada muqdisho galmudugna waxay ka digtay in la qaato amarada hanjabaadda ah ee markaasi ka soo baxaa kooxaha xagjirka ee al-shabaab wararka subax ee caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa ugu yeeray ama ugu baaqay dadka maraykanka inay diidaan luqadda ay ka helaan hogaamiyaashooda oo quudiya naceybka cunsuriyadda
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan waa subax talaadaha taariikhduna waxay ku beegan tahay lixda bishii sideedaad sanadka laba kun shan iyo tobanka warkaasi oo dhammaystiran aan idiin sii anbaqaado anigoo cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye jubba ayaana warka saaka soo saaray cabdisalaa yarana waa farsamayaqaankii guud ee warkeenna subax ee saaka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada johannesburg ee waddanka south africa kaga qaybgelaya shirka sanadlaha ee guddoomiyaasha baarlamaanada afrika maxamed sheekh cabdiraxmaan mursal waa maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ku sugan dalka koonfur afrika ayaa warbaahintan qaranka ee rediyo muqdisho xalay waxa uga waramay muhiimadda shirkan
aan afrika waan ka mid nahay marka annaga waxaan ka hadli doonnaa guud ahaan hadda waxaa laga hadlayaa guud ahaan gobolka qaxootigiisaa laga hadlayaa oo isugu jira barakacyaasha iyo qaxootiga kale iyo dadka kusoo noqonaya waddamada africa marka annaga taas un baan annagana ka hadli doonnaa oo dhinaca kale oo soomaaliya waxaa ka jira oo hadda oo dadka barakacyaasha dhibkay qabaan iyo ilan qaxootiga hadda laga hadlaya waxaa lagu qiyaasayaa ilaa lixdan iyo sideed milyan oo qaxootiga caalamka in ay jiraan isla markaas toban iyo afar milyan iyo wax la jira africa ay yihiin marka qeybtaas africa annaga qeybaan ka nahay qaxootiga annaga qeyb ay ka yihiin marka waxaan rabnaa inaan arrinkaas ka hadalno in badanna dee waa laisku dayay dadka soo noqonayo oo qaxootiga kasoo noqonayo laftooda oo aan waxba loo diyaarinin iyo isla markaasi dad xitaa aan habbooneyn in markaasi waa la socotaay dadka qaarkood ayagoo yaryaraa la geeyey waddamada ay u qaxeen marka waxyaabahaas oo dhan waxaan rabnaa inaan ka hadalno oo si guud aan uga hadalno soomaaliya inay ka mid tahay dadkaasi dhibaataysan oo waddankii ka qaxay marka gudahana dadka qaarkood oo soo barakacayna ay howlahoodii ay u baahan yihiin in gacan laga siiyo dowladda soomaaliya marka howlahaas oo dhan aan ka hadli doonaa
maxamed sheekh cabdiraxmaan mursal oo si toosa ula hadlayay radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayuu kaasi ah waraysi gaara uu warbaahintan qaranka uu siiyey ayuuna ku faahfaahinayey magaalada johannesburg isagii wafdi ayaa ku sugan waxayna halkaa kaga qaybgelayaan shir sanadlaha oo guddoomiyaasha baarlamaanada afrika ay ka qaybgalaan sanadkiiba mar kulan loogu duceynayey guddoomiyihii hore ee gobolkan banaadir injineer cabdiraxmaan cismaan cumar yariisow ayna ka qayb galeen duubabka dhaqanka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho caasimadda gobolkan banaadir muliid maxamed sabri ayaa kulankaa ka qayb galay warbaahintan ayuuna warbixintan u diyaariyey
iyadoo gogosha tacsida ah ay loogu duceynayo allaha u naxariista injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow duqooyi hore ee muqdisho ay taallo hoyga ugaas maxamuud cali ugaas ayaa maanta mid ka mid ah beelaha dega gobolkan banaadir waxa ay halkaasi gaarsiisay deeq isugu jirta xoolo nool iyo raashin taasi oo ay uga qayb qaadanayso allaha u naxariistee tacsida marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ugaas cabdulaahi ugaas xaashi ugaas faracadde oo horkacayay siyaasiyiinta iyo waxgaradka beeshaasi ayaa ka tacsiyeeyey geeridii xanuunka badneed ee ku timid injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow isaga oo tilmaamay in ay murugada la qaybsanayaan ehelada iyo qaraabada marxuum yariisow injineer yariisow oo maantay tacsidiisa laga dhigayo xaafadda ama guriga ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle oo tolkii mudullood ay sugu yimideen halkaas oo u ahay nindoorkii gobolka banaadir duqii gobolka banaadir xanuun gaara ayuu nagu hayay waxaanu ka tacsiyeynaa bulshada soomaaliyeed oo dhammaan uga tacsiyeynaa gaar ahaan bulshada soomaaliyeed ayaan uga tacsiyeynaa waxaan uga tacsiyeynaa mar labaad bulshada reer muqdisho waxaan leenahay walaalayaal ilaahay samar imaan dhammaanteen allah naga wada siiyo marxuumkaas annagoo ah beesha karanle waxaanu la qaybsanaynaa tacsida halkan kula qaybsanaynaa labadan beelood oo taariikh mug dheera lahaa oo muddooyo dheer xiriirkoodu walaaltinimo uu socday ayaannu rabnaa halkan inaannu ka muujinno kaalinteennii walaaltinimo waxaan halkan ku soo diyaarinay toban neef oo geelah iyo labaatan neef oo ida ah iyo baabuur raashin ah halkaasaan rabnaa inaannu kaga qayb qaadanno ugaas maxamuud cali ugaas oo ku hadlay magaca ehelada injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa ka mahad celiyey sida beeshaasi ay uga qayb qaadanayso tacsida marxuum yariisow iyo sida ay isu dhinac taagayso ehelada iyo qaraabada marxuum yariisow beesha karanleh ee sharafta leh ee maanta u soo baxday sida muuqa leh taariikhiga ah lama ilaawaanka ah ay ugu soo tallaabo qaadeen inay u duceeyaan iyagoon dadna ka maqnayn deeqna ka maqnayn waa wax lama ilaawaan ah waa waxaan xusuusan doonno marxuumkaas dhintana waa isaga tacsiyeynaynaa senatar cabdi axmed dhuxulow dhegdheer in injineer yariiso uu ahaa halyeey waddani ah oo dalkiisa iyo dadkiisa wax badan u soo qabtay kaasoo marna aan ka tilmaynin qulubta muwaadiniinta soomaaliyeed beesha uu ka geeriyooday oo walaalahayn mudullood ee halka fadhiya ay soo dhaafto inaan noqon karno qolada labaad ee runtii ay sida gaarka arrintaasi u taabanayso waxaan ka tacsiyeynaynaa walaalkayn geeridiisa waxaan idinku soo badinay dadka laakiin waxaan u soo badinnay inay duceeyaan maantaoo kale waa maalin duco marka inay qof waliba inta meeshaan soo gasho ay dhahdo ilaahu u naxariiso injineer yariisow inay intaas tidhaah ayaan u soo badinnay dadka oon gogosha u soo galnay
mawlid maxamed safriye warbaahinta qaranka muqdisho
mawlid baad buu mahadsan yahay weli warkeenna subax oo raadiyaha muqdisho ama raadiyo muqdisho toosidha kaga imaanaya ayaad la socotaan taliska guudada tobnaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee gobolka gado ayaa sheegay magaalada bahardheere ee gobolkaasi laga furayo qayb kale oo laga qorsheynayo dagaalada lagula jiro dib u xoreynta argagixisada al-shabaab ee deegaanada jubbooyinka gaar ahaan jubbada dhexe cumar caydiruus axmed ayaa warkan ka soo diray bahardheere
waxaa ka qayb qaadanayay soo dhoweynta wafdiga taliyaha guutadan tobnaad qaybta afartan iseddexaad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka gadow gaashaanla sare maxamed cadow cali sanka oo soo gaaray magaaladan baardheer ee gobolka gadow qeybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada xoogga dalka kuwa booliiska mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmadan baardheer ee gobolka gadow soo dhoweyn kadib wafdiga taliyaha ayaa loo galbiyey taliska ciidamada ururka afartan iyo sagaalaad ee magaaladan baardheere iyagoona halkaasi warbaahinta kula hadlay cabdulaahi nuur xasan cadow gudoomiyaha degmadan baardhere sheekh maxamed xuseen isaaq alqaadi gudoomiye ku-eenka gobolka gadow iyo sidoo kale taliyaha ururka afartan iyo sagaalaad ee magaaladan baardhere dhamme cali maxamed xasan ayaa taliyaha uga warbixiyey shaqooyinkii halkan ka socday salaan kadib maanta waxaan soo dhaweynaynay taliyaha guutada tobnaad oo safar shaqo ku maqnaa haddana dib ugu soo noqday ee, degmada baardheere in si uu uga sii taabageliyo howlihii ciidanka iyo barnaamijyada ka socday baardheere ee, oo mar waliba u diyaar ah howlgallada iyo ciidannimada waajibka ciidannimo inay qabsadaan kusoo dhowaaw waxaa maanta farxad noo ah inaad noo imaaddo ee, si aad u aragto howlaha naga shaqo oo aan sii hayni ee qarannimada si aad u aragto farxad ayay noo tahay kusoo dhowaaw taliya Een, taliya soo dhowow waa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad soo gaarto ururkan iyo halkan degan iyo degmada baar dheere si aad noola taabageliso howlaha shaqo ee amni iyo horumar iyo isku xirnaanta ciidanka iyo bulshada iyo maamulka intaba Een, aad iyo aad baan kuu soo dhoweynaynaa Een, rabitaan fara badanna waan u qabnay inaad degmadani aad soo gaarto Een, si aad wax fara badan aad nooga caawiso khibradaadii iyo aqoontaadii ciidan iyo intaba
gaashaanla sare maxamed cadow cali sanka taliyaha ciidamada guutada tobnaad ee gobolka gado ayaa dhankiisa ka warbixiyey ujeedka safarkiisa isagoona warbaahinta la wadaagay in safarkiisa uu qeyb ka yahay dadaalka dib u xoreynta deegaanada jubbooyinka ee ay gacanta ku hayaan kooxaha nabadiidka intaa kadib aniga booqoshadayda iyo baashitaankayga wuxuu qayb ka yahay inaan sii taabagelinno barnaamijyadii soconayay ayadoo door weyn ay rabto dowladda inay geliso aa, degmada baardheere ujeeddada ee meesha loo socdo iyo hadda qorshaha aan ku imidna wuxuu qayb ka yahay halkaa in laga samayn doono hadduu aan la idmo saldhig aad u weyn oo runtii laga qaban doono ee, maxaa la odhan jiray jubbada dhexe arrintaa ayaga ah weeye hadda socodkayga aa hordhiciisa insha allahu biidnillaahi kariim waan rajaynayaa marka ee, ciidankan inuu diyaar yahay ee, ka dowlad ahaanna waxa waaye dowladdu qorshaheedu waa mid cad ee halkan ciidamaha sii joogay oo daraawiish ahaa halkan lagu tareerin gareeyey joogay meesha la yidhahdo garbaharey ee ayagaasna runtii waa loo dhammaystiri doonaa qalabkii iyo agabkii iyo saanadii waxay u baahnaayeen bidnillahi kariim waa loo eh, waa loo dhammaystiri doonaa si ay qayb uga noqdaan obereshinada qaybna ay uga noqdaan ee, waxa weeye inay la wareegaan maamulka ee degmada oo heer booliisna ay la wareegaan bidnillahi kariim arrimo badan baa jira insha allah waa isuraysan doonaa ee, aad iyo aad baan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad kaga mahad celinayaa insha allah guula idiin rajaynaya cumar cidruus axmed warbaahinta qaranka magaalada baardhere
cumar aad buu u mahadsan yahay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ballaarinaysa iskuullada dawliga ee hoos yimaada waxaana agaasimaha guud ee wasaaraddaasi uu kormeeray qaar ka mid a iskuullada dowladda hoose iskuuladda waa iskuullada dowladda ee magaalada muqdisho agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa ardayda ku dhiirigeliyey in ay waxbarashada ay ku dadaalaan
waxaanu maaragtay u kuurgalaynay markaa sida ay maaragtay iskuulladu ay maaragtay u furmayaan waxaanu saaka soo kormeernay ilaa lix iskuul oo kala duwan oo maaragtay u badan xaafadaha degmooyinka kaaraan cabdicasiis iyo xamarweyne Eh, waxaanu sii wadi doonaa maalmaha soo socdaa inaanu maaragtay een, iyagana maaragtay iskuullada inta kale ee hadhay oo aanu ku horraysiinayno marka u horraysa iskuullada dawladdu ay maaragtay eh, gacanta ku hayso oo tira ahaan afar iyo labaatan ahaa Eh, waxaanu maalmaha soo socdaa la wareegi doonaa oo qorshaha noogu jirta een, ilaa toban iskuul oo ka mid a iskuullada kale oo cusub oo maaragtay dawladdu ay maaragtay een, ay maaragtay diyaarisay macallimiintoodii agabkoodii iyo dhammaan waxyaalihii aasaaska u ahaa Eh, sanadkan sida uu hore u sheegay wasiirku eh, waxaa hal- kudhigaygu yahay sidii loo heli lahaa waxbarasho tayo leh oo loo tayeyn lahaa waxbarashada Eh, waxbarashadu waa- do- waxay soo martay eh, maaragtay heerar kala duwan iyo wakhtiyo kala duwan Een, dadka soomaaliyeed khaasatan waalidka soomaaliyeed waxa uu maaragtay muddadaa intaa leeg uu maaragtay eh, wax soo barayey oo uu gacanta ku soo hayay ubadka soomaaliyeed ee maaragtay ay dhaleen iyo kuwa ay ka mas-uul yihiin iyo kuwa bulsho ahaan aynu ugu talagal een- een, bulsho ahaan eh, maaragtay loo caawinayey xilligan waa xilligii ay maaragtay dawladdu iyadoo ka faa'iidaysanaysa maaratay waxyaalaha aasaasiga iyo maaratay helitaanka maaratay maaratay waxyaalaha daruuriga u ah maaratay horumarinta waxbarashada oo uu macalinku maaratay u horeeyo ilaa iyo kun iyo laba boqol oo macallin oo dhadhow ayay dowladdu maanta ay maaratay siisaa mushaharooyin kala duwan
taliska booliiska galmudug ayaa ka digay in la qaato amarada anjabaada ee ka soo baxa maleeshaadka xagjirka ee al-shabaab cabdirasaaq maxamed axmed ayaa gaalkacyo ka soo diray
taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee galmudug gaashaanla sare maxamed nuur cali uu warbaahinta kula hadlay maanta xafiiska taliska qaybta booliiska gobolka mudug ayaa ka digay qaadashada amarada kooxda naflacaariga ee al-shabaab oo muddooyinkii u dambeeyey bilaaba inay odayaasha dhaqanka u diraan hanjabaado taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee galmudug gaashaanla sare maxamed nuur cali ayaa ugu horreyn ka warbixiyey xaaladda amniga gobolka iyo sidoo kale halka ay marayaan howlgallada lagula dagaalamayo maleeshiyada dhowmalaysiga ee argagixisada al-shabaab kuwa oo muddooyinkii u dambeeyey lagu guulaystay in sida uu sheegay in gacanta lagu soo dhigo shakhsiyaad la tuunsan yahay ka mid ahaanshaha maleeshiyada argagixisada al-shabaab isagoo dhinaca kalena digniin u diray cid kasta oo xiriir la samaysa kooxdaasi qaabku doona ha noqdee gobolka xaaladiisa haddaan kaaga warramo xaaladdu waa iska degantaha boqolkiiba boqol waxyaalahaasina meel kasta way ka dhacaan oo qadar rabbi bay iska ahayd haddana dee xaaladdu waa iska degantaha boqolkiiba boqol waa talaabooyin badan baan qaadnay oo magaalada waxaa ka jira waad ogtaa baryahan dambe in lagu sameeyo dabagal wixii dhacay dad badanna waa lasoo xirxiray qaarna hadda way xiran yihiin qaarna wixii dembi lagu waayay waa laiska sii daayey runtana hadday ka soo bixi doontaa insha allahu sidaasina yani ahaan doontaa ilaa xal taliya muddooyinkii u dambeeyey waxaa jiray amaro ay soo saarayeen maleeshiyaadka al-shabaab islamarkana ku addaa in odayaashu ay iska soo diwaangeliyaan deegaanada ay joogaan arrintaasi ka iidan ahaan maxaad ka leedihiin sidee soo aragtaan
horta arrintaasi waa arrin fulaynimo ciddii ku dhaqaaqday iyagoo jooga wadankoodii iyo dalkoodii oo si nabadgelyaha ku jooga hadday kuwa dhiigga dadka banaystay ay u cagajuglaynayaan imaada waxay la tahay ninkii aada wuxuu noola mid yahay iyaga shaki xataa ma la gelinayo ma yahay iyo ma ahan midna ma ahan wuu yahay ciddii aadana waxay noqon doontaa inay ayaga la joogaan aysan annaga noo imanin ma jiraan gobolka mudug cid oday dhaqameedyada ah oo ka tagtay ee aaday dhulka shabaabku ay gacanta ku hayaan kolley way jiraan dad dhowr qof oo aaday laakiin waxaan malaynayaa inay ayaga la joogi doonaan sababtoo ah qofkii shabaab aaday waxay la tahay macnaheedu waxaa weye inuu shabaab kale yahay waayo qofka u tagaahi kama soo noqdo iyagoo aan mabda-ooda soo siinin naftay badbaadinayaa waayo haddayse wax dili karaan annagu afaraatan saac ayagaan hortaagannahay qori baan la hortaagannahay cid aan ka haybaysanin oon ka baqaynaana ma jirte sababta looga baqayaa maxay tahay waa in laisweydiiya iyada laftigeeda waayo qofka maanta nafteeda aniga gacanta ku hayaa oo daqiiqad ka mida iigu dari kara nolosha in ilaahay ii qadaray hadda ha iga qaada aniga waxaan kala soo horjeedaa dagaal nabadiid weeye dadka muslimka iyo soomaaliya oo dhan dhiigooday banaysteen cid ay daynayaan saqiir iyo kabiir ma ninka u haysta inay daynayaanna wallaahi nasa ku daynayn cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
raadiyo muqdisho ayuu warkaasida kaga imaanayaa madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa ugu yeeray dadka ama ugu baaqay dadka maraykanka inay diidaan luqadda ay ka helaan hogaamiyaashooda oo qoodinaya naciibka cunsuriyadda master obama cidna uma magacaabin laakiin hadalladiisa dhibka ayaa yimi kadib markii madaxweyne donald trump uu damcay inuu dhaleeceeyo ama dhaleeceen ku aadan in hadallada ka dhanka ah soo galootiga uu sii huriyey rabshadaha khudbad uu jeediyey isniintii master trump wuxuu dhaleeceeyey nacaybka iyo sareynta caddaanka wuxuu markaasi hadlay kadib markii kow iyo soddon qof ay markaa ku dhinteen togashooyin ballaaran oo ka dhacay texas iyo ohio warkii subax oad ka maqlayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waan idinla socodsiinayay saaka anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeye waygeynta cabdisalaan yare ayaa warka farsameynayeen waxaana warka saakas ku soo dabaraday waryaheena maxamed cali cumar jubba intaynu warkan ku lamid ku kulmi doonno waa sheekayii dhammaan bahweynta warkau idin leh subax wacan